xiliid wanaagsan dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho kusoo dhowo barnaamijka marka hore waxaana jecelahay inaan ugu horreyn ku weydiiyo safarka aad ku wehelisay madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan burundi aad ku tagteen maxaa ugu muhiimsanaa oo looga hadlay marka laga hadlaya arrinta ammaanka iyo weliba walaaca hadda burundi ay ka qabto in kun ka tirsan ciidamadeeda laga saarayo soomaaliya waa mahadsan tahay ridwaan sidaad og tahay haddaan wax yar hor dib u noqdo taariikhda burundi waa dalalka afrikaanka ah ee dalalka ugu horreeyay aan saaxiibka lahayn ee weliba saaxiib military aan ahayn ee ciidamada baroor ayagu ay ciidamadooda ka mid ah meeshaa lagu tababari jiray sidaad og tahay waxay ku jireen dowladihii ugu horreeyey ee ballan qaaday inay usoo diraan ciidamo soomaaliya muddo dheer bay joogeen maxaan ku dhaha wax badan oo aad iyo aad bay qabteen dalku dalka xorayntiisa qayb weyn bay ka qaateen dhiig badan baa uga daartay wax badan bay sameeyeen sidaas darteed wafdi aniga uu madaxweynuhu hogaaminaya anigu aan ka mid ahayn baa tagnay waxyaalaha ugu waaweyn oo tagnana waxayd madaxweyne inuu mahadceliyo dalka burundi garab istaaga ayna garab istaageen maxaan ku radaa arrintaas maxaan ku radaa saaxiibtinimada si saaxiibtino ay noo garab istaageen ayna weli nala garab taagayiin mahadnaqasina uga mahad celino ugana tacasiideen ragga uga dhintay ujeeddada ugu weyn oo madaxweynuhu u tegey arrintaasay ahayd waa gartay laakiin arrinta kale ee ku saabsan in burundi ayda kala hadashay in ciidankeeda ay dalka sii joogaan oo ilaa iyo hadda xataa marka la eego midowda afrika arrintaas ay dagaal xoogan ka wado arrimahaas ma jiraan
haddii aan sidaas oo kale adeer waxa weeye waa lawada ogsoon yahay security consulka amison inay wakti loo qabtay waktigaas ka bacdin ay ay ka baxayaan marka arrimahaasi african union baa arrintaas ku shaqale arrimo soomaaliya kuseeya maaha laakiin waa xaalad la og yahay oo dee go-aan laga gaaray oo amison sanad walba hadda ka hor qaar baa baxay sanadkan qaar baa baxaya sanadka kuxigana qaar baa baxaya bixitaankaas weeye laakiin burundi iyo soomaali yani burundi iyo soomaaliya way og tahay inayna soomaaliya rool ku lahayn arrintaas rool weyn aysa ku lahayn marka waa jirtaa amison iyo ayagu inay wax isku khilaafsan yihiin nabarada iyo wax isku khilaafsan yihiin laakiin wax annaga hadda noqosaya ma ahayn waayahay laakiin meelaha hadda saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka burundi maamulada qaarkood sida hirshabeelle oo kale arrimahan walaac ayay ka muujinayaan marka dhinacaas marka laga eego ma la dhihi karaa soomaaliya laftirkeeda hadda waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin ay ay kala kulanto haddii saldhigyada qaar ay ka baxaan ciidamada burundi ciidanka soomaalidana weli aanu diyaarsanayn ciidamada burundi maamul goboleedka hirshabelle jooga weliba shabeellada dhexa jooga iyo annagu waa wada degannahay isku xeryo isku dharow baan degannahay waa la degannahay meelaha hadda laleeyahay waa ka baxayaan hadday ka baxaana waxaan aaminsanahay in wax dhibaataa jirin ciidankii haddana waa joogaa waanu joogi doonaa marka walwal weyn annaga nama hayo ase ciidan ahaan waan ognahay inaan ku filannahay waana joogaynaa meeshaan joogo waaya marka ciidankan ma kuwa hal meel oo keliya laga kaxaynaya mise waa waa ciidamo inta badan saldhigyo kala duwan laga keenaya mise saldhigyada qaara albaabada loo laabi doonaa wallaahi taasi waxay ku xiran doontaa qaabka ay burundi ay u rabto laakiin hirshabelle baa laga qaadi doonaa maxaa yeele ayaga hirshabelley joogaan meel kale ma joogaan marka siday u kala qaadi doonaan iyo meelahay ka kali doonaan inkastoo ay meelo badan joogaan ma aqaano ayagay ku xiranta taas waayahay laakiin qorshahan guud ee aad ka dhawaajisay dee amisom in dalka ay ka baxdo ugu dambeyn oo xilli maaragtay kala guura lagu jiro ciidan soomaaliyeed loo diyaariyo inay amniga iyo mas-uuliyadda dalka la wareegaan waxyaabo fara badana weli mugdi ku jira oo oo marka laga hadlayo soomaaliya weli waxaad moodaa dhinaciina inaydan diyaar ahayn marka muxuu yahay qorshihiina haddii amisom ay dalka ka baxdo ilaan weligeed ma sii joogi doontee weligeed ma sii joogi doonto laakiin amisom looguma telgila hal mar inay ka baxdo amisom waxay u baxaysaa qayb qayb sanadkan kunbaa ka baxaya meel all meel alle meesha amison ka baxdana annaga waan u diyaar garoobaynaa waana aaminsannahay inaan ku filannahay maxaa yeelay ciidanka iyagu waa aad buu niyad ahaan buu diyaar ugu yahay inuu la wareego wax walba niyadda ka ka aabaa ciidanku waa u diyaar inuu la wareego waana la wareegi karnaa isla markaasna yani hal mar ma wada baxaysa amazon waxay u baxaysaa qaabqaab sanad walba qayba baxaya ilaa ugu dambaynta waxaa lagu go-aanka sukuurta consolka waxaa weeye labada kun iyo kow iyo labaatanka inay baxaan amazon dhammaanba ay ka baxdo haddii ciidan soomaaliyeed weli aanu dhisnayn agab iyo qalab idinku filan aydan haysan arrimahaas dhan marka la xeeriyo so lama odhan karo shaqo badanaa idii taalla oo sidaaad u sahlanaysaan ma ahan xataa haddii ay tartiib tartiib amisom u baxdo
runtii waa dhibaato badan waa iska jiraa siiba marka laga fiiro dhinaca cunaqabataynta oo nasaaran laakiin ciidanka soomaaliyeed waa u diyaar inuu la wareego xilkaas maxaa kole dardargerin weyn iyo diyaargarow badanna wuu ku jiraa aad iyo aad baan abaal xoogla ugu jiraa sidaa ula wareeg lahayn wax kastoo aan tabanayn oo aan ka jeclaanayn intaas inay ka fiican tahay haddana horey baa loo sheego maamaayaa laga sameeyey waxaa lii ciidankaad jeclaan lahayd inaad ku dagaal gasho laguma ciidankaad jeclaan lahayd laguma dagaal galee kaad haystaa lagu dagaal galaa ciidanka soomaaliyeed waa ciidan dalkiisa jooga ee aqoon ula dalka si fiican u yaqaana dhulka diyaarna waa morally iyo materially diyaarna waa dalka inuu difaaco kana saaro nimankaas arrintaas waa xaqiiqa waayahay arrin kale oo isla ciidanka ku saabsan haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa la leeyahay haddii arrimaha siyaasadda aan xal rasmiya loo helin haddii dowladda dhexe iyo maamulada siyaasad ahaan aanay aad iyo aad isugu soo dhowaan way adkaan doontaa in ciidan qaran oo soomaaliyeed la helo arrintaas ma qabta adiga ridwaan horta sideedaba xaqiiqada weeye ciidan siyaasaddaa dhista laakiin waxaan kuu sheegayaa anugu intaan xogaal u ahay soomaalida kuwa dalka jooga ama dowlad goboleed ha noqdeen ama dowladda federaalka ha noqdeen ama soomaalida dibadda joogta adigu waad ka mid tahay hal shay bay heshiis ku yihiin waxay heshiis ku yihiin in ciidanka xoog dalka dib loo dhiso dibna loo soo celiyo mar haddii qadiyaddaas heshiis lagu yahay waxaan aaminsanahay ciidanka soomaaliyeed inuu aad iyo aad si deg dega lagu dhismi doono maxaa yeele layskuma khilaafsanaa ciidanka dhismihiisii dib nolosha dib soo celiisa abrami qolo khilaafsan ma jirto qol walba raalli ka tahay waayahay hadda aan arrinta ku saabsan in midowda afrika iyo ciidamada amisom ay qorsheynayaan guluf ay kula dagaalamaan al-shabaab oo ay sheegeen meelo gaara in la bartilmaameydsan doono ciidankiina qaybma ka yahay maxaase dagaalka al-shabaab aad u daba dheereeyay kula tahay ciidanka iyagu qorshahaasi asaga hormood ka ah diyaarna wuu u yahay abaabulkeedana waa waa joint operation waa isku wada jirnaa waa waxa wada wadno annagana hormood ka nahay dagaalkaana sidaad u og tahay markhaati bay leedahay tobankaas sano dhimashada iyo dhaawaca ka yimaada meeshan mar kasta annaga ugu badnayn sababta waxa weeye annaga way dalka iyo waxaa la horeynayaa annagaa meel kasta ugu horeyna waa arrin la og yahay oo adduunka dhan waalax ku ah in laga warqabo sida ay ciidankeegu markas diyaar ugu yahay sidaas darteed buu ugu bataa dhaawaca iyo dhimashada haddana sidiisibu diyaar ugu yahay wax iska bedelan ma laha waxaanu diyaar u nahay inaan la wareegno dalka iyaga nabadgelyadiisa waana shakino kuma jiro askariga soomaaliyeed waa nin u diyaara naftiisa u huro xaalad kasta iyo situation kasta uu marayo mar kasta waa u diyaar weligood lagama yaabo inay hakad ama shaki geliyaan difaaca dalkooda ha laakiin al-shabaab marka la eego ciidan ahaan ilaa hadda ma la dhihi karaa lagama guulaysan maxaase maxay yihiin caqabadaha ciidanka soomaaliyeed aysan ilaa iyo hadda u awoodin ama xataa amisom marka lagu daro maxaa al-shabaab looga adkaan la'yahay al-shabaab waa laga adkaaday oo markhaati waxaa ka in laga adkaaday waa la xasuusataa dalka waad joogtay meeshay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan awooddaad al-shabaab maanta haysato waxa weeye in baabuur qarax lagu soo sameeyo oo meel lagu qarayo dad shacab oo meel jooga lagu laayo awoodda heerkaas markay marayso waxaad garanaysaa itaalku meeshuu leegyahay maxaa yeelay hadday itaal ka badanaysa nin uma ay naxariisteen laakiin waxaad dareemi kartaa awoodooda intay laag tahay waxay ku soo hareen keliya oo laakiin dhul aad u weyn ayay weli gacanta ku hayaan soo maaha may ma jiro dhul weyn ay gacanta ku hayaan absolutely ma jiro dhul ay gacanta ku hayaan ma jiro waa dhuumaalaysi waa meeres waxaasay ku jiraan awoodda dhan waxay ku soo ururtay kadib dadka inuusan nabad helin aad iyo aad baa u mahadsan tahay jenaraal indhaqarshe waa mahadsantahay ridwan thank you intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgeliyo